Star FM News.
subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka subaxnimaan idinkugu haya waxaa ka mid ah dowladda oo toddoba boqol oo milyan u qoondaysay warshadda k c waa k c c laga hirgeliyo narog culimada wajeer oo ka hadlay gabdhaha muuqaalada anshaxxumada soo geliya baraha bulshada wararka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida ee soomaaliya oo ka hadlay ama baaqna u diray ciidamada iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waa subax axada taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha tobnaad ee oktoobar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in maamulkiisu lacag dhan toddoba boqol oo milyan oo shilin ugu talagalay in laga hirgeliyo warshadda soo saarista caanaha k c c ee laanteeda ismaamulka narog waxa uu sheegay inuu dowla deegaankaasi dib ugu laaban doono ka hor bisha koowaad ee sanadka soo socda si uu warshaddan xarigga uga jaro Kama serikali tumeweka shilingi milioni mia saba kujenga factory ya KCC hapa Narok, na nitakuja hapa hapa kabla ya Januari nikuje nianzishe rasmi, na mi najua ya kwamba hapa bei kidogo iko na matatizo kwa sababu ya watu middlemen hapo katikati. Tumesema kama serikali bei ambayo inatoshana na mkulima minimum ni shilingi hamsini kwa lita moja. So wale wananunua saa hizi waanze kununua na hamsini kama hawatanunua na hamsini tutawapangia, si ndio? Lakini meanwhile tunajenga factory hapa ili kwa miaka mwaka moja na nusu ijayo tuwe na factory hapa ambayo itawalipa shilingi hamsini bila ya hawa watu wa katikati hawa. Vilevile niliwaambia ya kwamba ili kusaidia katika kukusanya maziwa katika sehemu mbalimbali, pia tutawapatia milk coolers ya watu wa Narok hapa ili kusaidia nyinyi, ndio maziwa isiharibike na tuweze kulipa maziwa katika bei ambayo inatoshana, na vile vile tuhakikishe ya kwamba maziwa yenu iko quality mzuri.
hogaamiyaha dalka ayaa dhanka kale ka hadlay qorshaha dowladda ee ah in muddo toban sano gudaheed lagu abuuro shan iyo toban bilyan oo geeda ah tani ayuu sheegay inay kaalin weyn ka qaadan doonto la tacaalidda saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada william ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in aan marnaba cidna lagala xaajoon doonin ilaalinta ilaha biyaha iyo kaymaha xilli uu ku sugnaa ismaamulka naarog oo uu munaasabad aas aheyd uga qayb galay ayuu hogaamiyaha waddanka hoosta ka xariiqay inay qasab tahay in dadka degan keymaha ay halkaasi ka guuraan ili tupigane na janga la climate change ambayo inabadilisha mazingira, inatuletea kiangazi, inatuletea mafuriko, inatuletea matatizo ya hali ya mazingira. Tuhakikishe ya kwamba tuko na mpango kamili, na moja yao ni kupanda miti. Tumekubaliana tunapanda miti bilioni kumi na tano na tunaanza na hii mvua ya El Nino. Hii mvua tunangojea hapa, nimeambia wizara wapange na kila kaunti hapa Narok, kiwango yenu ya kupanda miti ni miti milioni mia nne hamsini. Mumesikia? miti milioni mia nne na ngapi? Wewe eh, sasa ndio tuanza kupanga, kila mtu apande miti kwake na kila mahali, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazuia janga ambayo inatuharibia mazingira yetu, na ndio ni sababu hiyo ni muhimu pia tuhakikishe ya kwamba zile water towers zetu zote katika Kenya tunaziweka katika hali ambayo tume protect, tumeweka ua, tumeweka fence katika hizo eh, water towers karibu kumi, na ile water towers kumi ya muhimu ya Kenya, ile muhimu zaidi ni hii ya Mau. Kwa hivyo tumeweka mpango kamili ya kufence all the water towers. Kwa hivyo wale watu wamezembea wakaingia huko ndani ya msitu watoke haraka. Nimesema watoke haraka, kwa sababu unajua hali ya mazingira ikiharibika, sisi wote tunahangaika, kwa sababu mvua inapotea, tunapata kiangazi, ng'ombe zinakufa, mimea inakosa kumea, na sisi wote tunaingia katika matatizo. Wale walikuwa msituni hapa Walitoka, tutawapangia wa, mahali eh, wataenda. Wale bado wako msituni wajipange haraka haraka watoke, kwa sababu tutaweka fence na sio tafadhali, watatoka tu vile kwa taratibu, si ndio?
culimaudiinka ismaamulka wajeer ayaa baaqu diriya dhallinyarada ist- waa dhallinyarada isticmaala baraha bulshada gaar ahaan gabdhaha isku duuba mu- iska duuba muuqaalada aan wanaagsanayn kadibna baraha soo geliyo culimmada ayaa ka hadlay dhacda dhacdo dhowaan dhacday kadib markii gabdha niikinaya ama jeesaya baraha bulshada lasoo geliyay kuwaasoo da-dooda lagu sheegay inaynan qaangaarin waa kuwan qaar ka mid a culimmada wajeer oo baaq diray walaalayaal dadka reer wajeer jooga waxaan u sheegahayaa waxyaalaha aafada ilmaha waxay ka mid yihiin waxaa la yidhaha waa hamratulqalbi qalbiga midhihiisu waa ilmaha ilmuhu hadday kaa hallaabaan ood adiga weli hallaynaysa ama aad say ku hallaabi lahaayeen ka shaqayso haddee ilaahay agtiisana waxaa weeye ciqaab iyo cadaab baad ka mudani ilmihiina ilmo wax ku anfacaan oo adduunyada iyo aakhira midda ku anfacaan ma noqon hayaan waxaan arkay baraha bulshada ku arkay gabdho yaryar oo la soo qaawiyo oo dhar yaryar loo soo xidhay khafiifa oo meel fagaara ah ka heesayaan oo aroosyada tegahayaan hooyadeedna waxaa la arkaa inuu meesha fadhido xataa aabbaheed baa la arkaa inuu meesha fadhiyo ninka hooyadeed markay meeshaa fadhida gabadhiisoo yar oo qaawan oo madaxa aan waxba ku wadanin oon jalaabiib qabin oo waxba qabin meeshaa hees la soo xifdisiyay ay ka qaado maalinta qiyaama ma ma hees bay kuu qaadi doontaa Ma- maxay kuu qabanay horta gabadhaas ma dembiga ma gabadhaa leh mise waalidkeedaa leh waalidkaa leh waalidku caasi wuu noqon karaa intuusan cunugu caasi noqonin cumar bin khadaab baa nin u yimid wuxuu yidhi wiilkaa caasi ugu noqday markaasuu wuxuu yidhi cumar ayaan qoryaa kaale ma aabbaha baad caasi ku tahay aabbahay caasi ma noqon karaa buyo anoon caasi noqonin saddex xaqoon ku lahaa midna aabbahay ma gudanin buyi qur-aanka inuu baray ahayd imuusan barin hooyadii markuu guursanayay naag afrikaan oo meelaha iska socotuu guursaday waxaa weeye magac fiican intuu ii bixin lahaa magac xariirweelkoo kale baalkan xaarka riixoo kale uu ii bixiyuu yidhi war ka hortag buu ku yidhi wiilka adaa caasi ah intuusan caasi noqonine marka waxaa la rabaa carruurta walaalayaal in la tarbiyeeyo oo diinta lagu tarbiyeeyo oo waxa xun laga reebo man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan buyu nabigu ninka arka shay xumaana xumaatada ayadaa hadduu gacanta wax kaga qaban karo waa inuu ka qabto hadduusan waxba ca- gacanta kaga qaban karin waa inuu carabka ka sheegaa annaga carabkaa ka sheegaynaa hadduusan carabka waxba ka sheegin waa inuu qalbiga ka kahdaa carruurta social macna la keenayo meelaha xafladaha ee gabdhaha yaryara ee heesa la leeyahay een qur-aan akhriya lalahayn ee hadda la heesahay dhowaan hadday baararka gasho maxaad dihi ma gabadhaydi baa baar gashaa dihi maadaa dihi adaaba hallaye gabadhe balaayadoo dhan waa adiga war ilaahay ka cabsada reer wajeerow war wallaahi uma wallaahi aafaad wa- waxaas waa aafo waxa la horta heesta sideedaba maxay ka qabtaa diinta islaamka hees waa xaaraan ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله dadka waxa kamida kuwa ciyaar gadanayaan heesa xaaraana oo dhaantada xaaraana oo wax alla wax ciyaaraha aan diin ku jirin oo dhan ee la ciyaaro dhan baa xaaraana maxaa yeelay heesa heesta waa xaaraan dhaantadu waa xaaraan gabadhaadii baad meel fagaaraa geysay ka hees baa tiri maalinta qiyaama islaanta gabadhaa dhashay gabadhoon cadaab aadin adaa cadaab aadi ilaahay ka cabsada oo ilmihiinna tarbiyadooda wanaajiya oo diinta islaamka bara oo lebiska islaamka u xidha oo wixii xun ee akhlaaqdooda hallaynaya carruurta kala dagaalama guriga kala dagaalama lebiskooda kala dagaalama cunugaago inta dhoor leh oo timaha sii haga- halleeyey ama sarwaalka dabada banneeyey haddaad aragto sarwaalkuna bayb yahay sarwaalka ka dildilaaci oo ka googo oo cadada waxa diinta islaamka nin dabadu qaawantay salaada laga isagoo dabadu qaawanta wuxuu dhihi salaad baan tukani maxaa tukani dabadii baa banaane nin cawradiisu banaantay miyaa salaad tukada waxaa la rabaa annaga dad islaam aan nahay dad iska socda ma nihin annaga diin baan leenahay ilaahay baa nabi noo soo diray kitaab baana loo soo dejiyey laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana haddaad tihiin dad islaama nebi maxamed ku daydaa la yidhi dhaqankiisa iyo labiskiisa iyo dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo naxariistiisa nabi maxamed kaga daydaa leeyahy waa inaan is- calaa ilmaheenna hagaajinnaa gurigiisa nin hagaajin waayey guri kale waxba kama qabanayo ka gabadhiisu ay qaawantahay meesha ay ka heesayso yaa berri wuxuu dhihi doonaa carruurtii baa hallowday oo adaaba halleeye ilaahay aan ka cabsa cunug toban sana ka yaroo la yidhi hees dhowaan muxuu suu biri toban sano cunugii ma dharna wuu hees baa lagu yidhi hooyadeedna way dhegaysanaysaa wayba ku dhowla cadaynaysaa way ku faraxsan tahay maxaad u malaynaysaa meesha maxaa ka iman doona war ilaahay ka cabsada war wallaahi haddaydaa sidaa ku socodno wallahi haddaan ku socodno ilmana ma helayno tarbiyada awlaadda in la tarbiyeeyo waa shay waajib cunuga in la edbiyo waa shay waajiba diinta in la baro waa shay waajiba labiska islaamka in loo xidho waa shay waajiba carruurteenna yaynaan hallaynin annaga annaga hortanada yay ku haloon cunugii waa la afgaran laayahay carruurtii baa hallaysan suuqay gashay oo gabadh toban jiroo la yidhi haas shan iyo toban markay gaadha maxay suu biri Een, walaalayaal intaa sheekha uu noo sheegay ilaaha nagu anfaco waxaan meeshan la taagannahay oo eedcad aan ugu yeernay waxaa weeyaan munkar buraha- bu- baraha bulshada beryahan ka socdo ilmo yaryar oo gabdho ah oo cawradoodii bannaanka la soo dhigay heesna hayo waxay ila tahay ilmaha iyagaa dadaa dhalay siduu sheekha sheegay marka waxaan leenahay walaalayaal waalidiintow waalidiintow nabigana calayhi salaatu wasalaam warkiisa iyo hadda inta uu shoo- sheekha noo sheegay ilaaha nugu anfaco ninkii islaama intaasaa ku filan boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamka qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in askarigii diida inuu qaato amarka taliyihiisa sharciga la horgeeni doono islamarkaana tallaabada ku habboon laga qaadi doono waxyaabaha aasaasiga u ah hawsha aad idinka ah haysaan waxyaabahaasi oo ay ugu horeeyaan daacadnimada iyo ilaalinta anshaxa shaqada inaa ilaalisaan waxaa jiro dembiyo uu qoraayo xeerka ciidanku oo la yidhaahdo dembiyada lidka ku ah shaqada ciidanka anshaxa iyo shaqada ciidanka dembiyada lidka ku ah la yidhaahdaa waxaa ka mid ah dembiga amar diido qofka inuu amar ka diido taliyihiisa dembiga shoo bara inuu shoo bara kiciyo asaga amba shoo bara la kicinayo uu qayb ka ahaadaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a amar guud ee la soo saaray inuu hoggaansan waayo qofkaa ka mid a waxaa ka mid ah hubka mas-uuliyadda laga saaray hubka inuu ilaali waayaa ka mid a waxaa ka mid a hubka inuu si xun u isticmaalo oo si qaldan u isticmaalo ugu hoosayso inuu amar acsan u haysan xabad iska ridaha ka mid a dembiyaasoo dhan ka sakow in ay yihiin kuwo lid ku ah tayada iyo hannaanka ciidanka inay yihiin waxaa haddana ka dhalanayo shakhsiga sameeya uu qaadanaya ciqaab uu qoraayo xeerku saas darteed marka hore waxaan rabaa gorgortii sare oo uu ku- oo uu ku gebiyey askariga inay ka digtoonaato oo iska ilaaliso dembiyada noocaas ah waxaan maalmaha soo socda si dabajooga xerooyinka u joogi doono xeelaaliya ayaama hore ayaamaha dhan waxaa la- waxaa jooga xeelaaliya su-aalada ka weydiinayo annagana sidaasoo kale usoo naqon doonaa waxaan rabnaa inaan saxno diyaargarowga loogu jiro howlgallada cadowga lagu safeynayo oo aan ka saarno kuwa akhlaaqda xun kuwa la toosi karana aan toosino kuwa maxaa la yidhaahdaa aan toosaynina aan ciidanka ka- ka saarnaan rabnaa ciidankan waxaa ku hari doono oo u hari doono iyo ciidanka soomaalida o dhan waxaa u hari doono kan akhlaaqda fiican oo aadaabta badan oo ilaalinaayo dadka waxa macnaha ugu fadhidin dalka ma ogdiin waxaa laga yaabaa askari iyo qof kaloo sargaal ah inaad la ficilsantaa laga yaabaa hadda waxa waxa- waxaa samaysa dhan baa u baajiso laakiin qofka qof kasta waxa uu sameeyey waa la yaqaanaa waa la ogyahay taariikhdaas iyo wanaaggaasi iyo dagaalkaasi halgagaas aa muddada dheer kusoo jirteen qalad idinka dhacay mar labaad inaan annagii ta idin lexsixiro oo maxkamad leesgeeyo oo kuwaa la diriraysan oo kusoo tiri tacabeesheen sidooda laydin xukumo inaad ka digtoonaadaan oo nagu kalifina oo idinka iska ilaalisaana laydinka rabaa annagana aan nagu kalifinna aadaan u jecelnaa saraakiisha dadka nagi waaye mar kasta oo fursad leeyahay duruufta dalka ka jirto iyo waxaas oo aadaan u qadar- u- u qiimaynaa oo dad badanoo sha- shaqeehaya ma shaqey lahayn haddaan duruufta dalka jiri lahayn haddana waxaa la rabaa duruufta in laga baxi iska taagnaanina la rabaa waxyaabaha looga bixi karana waxaa ka mid a ciidanka tababarka fiican leh oo idinkoo kale ah oo maxaa la yidhaahdaa loo loo taagan yahay subax kasta in cashirin la siiyo la tababaro taliyayaasha u taagan yihiin saaxiibada soomaaliya leedahay ay caawinayaan inay dalka iyaga lagu baxsada la rabaa dalka maanta dadku ku baxsan lahaa gorgora kuka ah inuu idinku baxsada dalkaana la rabaa oo aad shaqaysaana la rabaa oo aadan gadaal u cunina ajirkii aad soo samayseen iyo wanaagga aad soo samayseen aadan gadaal u cunin haatan haddii aan eego dhanka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa gelinkii dambe ee shalay ansixiyey xeer maaliyadeed oo looga hortegayay inay hakad galaan howlaha waddankaasi tani ayaa timid kadib markii golaha koongareeska uu ugu dambeyn meelmariyey hindis sharciyad ogolaanaya in si ku meel gaara loo maalgeliyo hay-adaha dowladda maraykanka si ay u shisheqeeyaan koongareeska ayaa kordhiyey miisaaniyad uu maraykanka u adeegsado wax ka qabashada masiibooyinka tan oo la gaarsiiyey ilaa lix iyo toban bilyan oo dollar waxaa qiimahan lacageed codsaday maamulka madaxweyne joe biden dhanka kale waxaa hoos loo dhigay caawimaadii lacageed uu maraykanka siinayay ukrain oo mudnaan gaar u leheed si dhaqaale loogu helo waxyaalo kale hindise maaliyadeedkan ayay dowladda maraykanka adeegsan doontaa ilaa toddobiiy tobanka bisha kow iyo tobnaad ee sanadkan